بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشرkii labaad kitaabka التdhiib في أdilaة matن الغاaية والتqrيb fasl وjuluud الmeytati meytada harageeda meytada waa wax baktiyey ee dhintay sharci la-aan macnaha gowrac sharciga la-aantii naftu ka dhacday maqaarkeeda saanteeda haraggeeda waa isku wada mid eh tadhuru waa daahiroobin juluuddaasi bidibaaqi magdin la magdiyo bay ku daahiroobaysa waayahay ilaa jildalkelbi ayga haraggiisa mooyaane iyo walkhinziiri doofaarka iyo wamaakii mooyaane tawallada ka dhashay minhumaa labadooda xaggooda iyagaa iska dhalay aw amase min axadihimaa midkood iyo xayawaan kale baa iska dhalay waa masalo weyn marka wixii baktiyey maqaarkoodu inuu la magdiyo ay ku daahiroobaysa magdintaas nadiif daahiray markaa noqonayaa la isticmaalayaa waa lagu tukanayaa waa waa daahir marka bidibaaqi dee magdin shay la magdiyo magdintii reer magaalka ma garanayaan harag in la magdiyo waa horaa u dambeysay waxa weeye magdintaani waxyaalaha fadalaadkaa fadalaadka waxyaalaha dheeraadkaa siyaadooyinkaa ee haragga saaran ee keeni lahayd inuu haraggaani qurmo ama xumaado haddii harag meel la dhigo waxaasaa laga laga laga dhammaynayaa hayraha iyo baruuraha iyo hilbaha iyo waxaas maqaarka saaran waa shay kulul iyo wixii la mida looga waxaynaya waaya dhiig hadday tahay hadday hilib tahay waxaaso dhan waa laga dhamaynaya haddii lagu dhigo biyo iyo wax la mida waa inuusan soo urayn mar dambe sanaan caadi oo maqaar caadi wax lagu shuban karaa haddii oy taabtaan aan isbedelayn buu noqonaya maxaa u daliila waa kanaa daliilkii marka waxaa u daliila xadiidkan buu soo qaaday xadiidku waxa weeye raqam itnain waa lambar labo rawaa muslimun lambarka weligaa ka dambeeya muslim baa wariyey iyo bukhaari iyo waa lambarka tirada xadiidka marka la joogay maalan saxiixu muslimka halkaas saddex boqol toban iyo lix sooma jeedi can cabdillaahi bni cabaas radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu alay wasalam yaquul idaa dubiqa alihaabu haragga markii la megdiyo faqad dahura waa daahiroob xadiidkaas saxiixa baa jira alihaab baa u baahan taha lafdi lafdi in lagugu sheego bal lagu furfuro xadiidka alihaab waa aljildu waa maqaarka idaa dubiqa dubiqana waa maxay wadubiqana uziilat markii la zuuliyo fuduuluhu waxyaalaha fuduulaadka ah iyo waruduubatu qoyaankiisa allatii taasoo yufsiduhu baqaauhaa yufsidu u fasahaadinayo alla taasoo yufsidu hu oo maqaarkiiya baqaauha baaqi ahaanshaheeda iyo joogideedu maqaarka ay fasahaadin lahayd baxayu meeloo low nuqaca filmaai biyo haddii lagu milo ama lagu dhigo ama lagu shubo bacda daalika lam yacud uusan soo noqonin ileyhi xaggiisa an natnu urki harag weel caadi iska noqdo ma qurmayo ur ma leh herka waa in la gaarsiiyo ilaa waxaan daahiroobeyn maqaarkoodu waa jildalkelbi walkhinziir ey iyo doofaar iyo wixii labadooda ka dhashay ama midkood iyo xayawaan kale iska dhalay lambar saddex lianna kula minhumaa mid kastoo labadooda ka mida najasun waaba najaaso xaalal xayaati marku noolaabo najaaso aha haye falaa yadhuru juzuhu juz ka mida ma daahiroobayo bacda almamaat dhimasho ka bacdi ma dhimashadaa wax u kordhinaysa noloshiibuuba najaaso ku ahaaye waa min baabi owlaa waaba baaba owle waa min baabi owlaa baa la yidhahda waayahay waa min baabi owlaa wacadmu lmeytati baktiga laftiis shay baktiyey lafihiis wa shacruhaa timaheeda najasun najisun waa najaaso ila alaadamiya aadamiga mooyaane raqam arbaca waa lambar afar waa liqowlihi tacaala xururimad calaykum waxaa laydinka xarimaya almeytatu meytada iyo baktiga almaa-ida suurat lmaa-ida aayadda saddexaad walmeytatuna kulu xayawaani waa noole dhammaantiiso zaalad xayaatu noloshiisii zuushay bikayri dabxin sharciyin gowrac sharciya la-aanti wax kastoo naftu ka dhacdo iyadoo aan gowrac sharciya marin waxaa laga yaabaa gowraca maray waaba jiraay inuusan kii sharcigaha ahayn fa yadkhulu fiihi waxaa soo gelaya mar haddii saa la yidhi maa shay laa yuukalu laxmu hilibkiisa aan la cunin idaa dubixa haddii la gowraco kal ximaari waaba dameer oo kale dameer baa la gowraca ma gowrac baa waxu taraya mada lama qasho lama cuno lama ogola haye dee gowracaas waa la gowraco sidii wax loo marin jiray mididii iyo qofku wax gowrici jiraa gowracay waxba u tari mayso waxay u taraysa male waa bakti ko wamaa yuukalu laxmuhu baa soo gelaya wixii hilibkiisa la cuno idaa lam tatawafar markaysan buuxsamin shuruudu dabxi gowricidiisa shuruudeedu shaygaani waa noocii la cuni jiray ee shuruuddii gowracan la wada marin oo wax dhiman yihiin iyana waa bakti ka dabiixati murtadi murtad gowriciisa oo kale wey murtadku tow gowracay qof murtadoo diinta ka noqday ayaa gowracay marka gowracaas uu gowracay waxa uu gowracay waa bakti waaya muslim gowrici baa la rabay waaye ahlu kitaabkana dacaamkooda waa la ogolaa lianna taxriima ma muxuu yihi maya wuxuu yidhi wain lam yakun fiihi ousan ba dhexdiisa ahaan dararun wax dhiba bisixati caafimaadka waxaan ou gowracay ninkan haddii la cuno caafimaadka wax yeeli mayaan sidii neef caadi qof muslima gowracay sidiida baa loo gowracay laakiin isagaa kan wax gowracaa murtad ah caafimaadka yaanba dhib ugu sugnaane waa bakti lama cunayo wa calayhi haddaan qowlkaa ku dul soconno wa calayhi calaa haadaa almadkuur haddaan raacno fa taxriimulmeytati meytada tan baktiday xarimideedu daliilu najaasati hawey najaasadeeda daliilkeeda waxaan waa xaaraan ma la yidhi waa la xarimay ma la yidhi daliilka xarime baa laga qaatay inay najaaso tahay lianna taxriima maa shay xarimiddi laa darara fiihi wax dhibaysan dhexdiisa ahayn walaa xurmata lahuna aysan u ahaan waa daliilu najaasati najaasadiisa daliilkeeda ilaa binu aadamka isaga waa xurmuu leeyahy wanajaasatuhaa iyada najaasadeeduna meytada tas tatba tas tatbicu waxay keensanaysaa waxay soo raacsiima dalbaysaa najaasata ajzaa'iha ajzaadeeda kale najaasadeeda xubin kastoo ka mid ah shaygii baktiyey waa najaaso ajzaadiina waa la mid waaye marka haraggeedii in la megdiyo mooyaane daahir ma noqonayo tastatbic tastatbicu waxay soo raacin raacsiima dalbaysaa keensanaysaa ajzaadeedo dhan inay najaaso yihiin binu aadan ka war isba naftu hadday ka dhacdo waa meyde wa ama alaadamiyu aadamigu falaa tan falaa tanjuzu meytatuhu meytadiisu ma najaasoodo najaaso ma najaaso kaloo meel kale ka taabatay inuu saas looga mayraya mooyaane isaga meytadiisu najaaso ma wakadalika waxaa la mid a ajzaa xubnihiisa qofka haddaan meydkiisi oo dhan lahayn oo googo-ay ama qeyb la helo inta la helay waa la mid najaaso maaha waa liqowlihi tacaala walaqad karamnaa waxaanu karaamaynay bani aadam aadam iyo wixii ka farcmay wa haadaa kaas waa suurat lisraa aayadda toddobaatanaad wa haadaa kaas yatanaafaa waaya maca alqowli waa anfoomayaa weeye maca alqowli qowl macis binajaasati lagu qowlo waa la karaameeyey iyo iyo meydkiisaba aan najaasaa isma keenayso bacda mowtii dhimashadiisa ka bacdi yatanaafaha waa mid anfoomaya maca alqowli ku qowlid binajaasati lagu qowlo bacda mowti waay haddii la yihi waa daahir meydkiisu dee meydkiisa miyaa marka laiska qaadan karaayo laiska cuni karaayo laiska googoosan karaa mada wa xaruma tanaawulu laxmihi hilibkiisa qaadashadiisuna ya waa xaaraam wuu xaaraan noqday waa lixurmati ey karaamati likaraamati karamnaa bani aadam walaqad karamnaa karaamadiisa darteed ma laguma falaadi karo meydka meyd in layska maaragtay qalo oo layskaga falaado oo lama ogolo hadda waxaa laga hadlaa masala masaa-isha mucaasarka oo gadaal ka timid oo haddii takhaatiir iyo qofka wax lagu baraya beri ka maalin qof nool haddii dhibaata ku timaado say u badbaadshaan qofkan meydkaa sida loo qalo meeshaan iyo xubinkan iyo halkan ma la bari karaa ma laga tusi karaa meydkan dhintay mise lagama tusi karo taasay keenaan hadda iyana khatarteeda leh marka fasalkaasi dhowrkaa masalo muhiimka ah ayaa lagugu sheegay waxaan mar hadday ay iyo doofaar iyo wixii ka farcama soo galaan nolol iyo geyri midna meelna nafac kuma leh waxa weeye markaas eygaas wax waardiyeynaya oo nool yahay mooyaane marka eyga waabaa la sheegay khinsiirkana dee waxaan labadaba najaasadoodu waa muqallado khinsiirkaa la sheegay eygana waa looga qiyaasta waaya iyaga saasaa lagu leeyahay marka wax kastoo nool oo ilaahay nafgeliyey marka ay nool yihiin waa daahir masaladaas aa qabso mar hadday dhintaanna oo meyd noqdaanna waa najaaso ilaa ayga iyo doofaarka maaha iyagu weligood waa najaaso ama ha noolaadaan ama ha dhinteen waaye binu aadankana waa laguu sheegay isago waa daaxir waxa weeyaan shay nool haddii xubin laga soo gooyo shaygiina waa noolya neef ariga waxaa laga soo gooyey jeeni ama lug ama neefkii idahaaba barida laga soo gooye ama geelibaa kuriska laga soo gooye xukunkiisu waa neefkaasoo baktiya xukunkiisa waaye neefkaan haddoo baktin lahaa soo najaaso ma ahaadeen waxaan hadda laga soo gooyey isagoo noolna waxaan waa najaaso ayib kalluunka iyo ayaxa iyaga haddii naftu ka dhacdo waa iska daahir waana la cuni karaa xadiidka odhanaya laba meyd laba shay oo naftu ka dhacdaan naloo xalaaleeyey nebigu yihi calayh salatu salaam laba dhiigna waa naloo xalaaleeyey labadaa hore waxaa weeye jaraadka ayaxa iyo kalluunka labada dhiigna waa beerka iyo beeryarada xadiidka nasaa-i baa wariya bini aadan oo dhan waa daahir haddou dhintay iyo hadduu nool yahay iyo masaladaa ku dha waaya shaygaa markii la megdiyo megdinta ka bacdi waa lasii daahirinayaa mare la daahirinayo o kale markaasaa caadi loo isticmaalaya masaladaasina wataa waxaa soo haray marka fasalka ku xiga faslon walaa yajuusu ma banaana isticmaalu awaani dahabi dahabka weelashiisa isticmaalidooda iyo walfidati fidada weelasheeda isticmaalidooda weel dahaba iyo weel fidaa lama isticmaali karo daliilkiina waa kanoo rawa- rawa lbukhaariyu bukhaari baa wariyey shan kun boqol iyo toban xadiidka lambarkiisu yahay wa muslimun isna waa wariyey waxa weeyaan laba kun lixdan iyo toddobo can xudayfata bni lyamaan baa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laa talbasuu ha xihannina alxariira xariir ha xihannina wala diibaaja diibaajna ha xihannina waa xariirta nooc ka mid ah walaa tashrabuu ha ku cabinina ha ku dhaminina sharaabka ha ku cabinina fii aaniyati dahabi walfidati dahab iyo fido weelashiis ha ku cabinina weelasha dahab iyo fidaa waa la diiday walaa taakulu ha ku cuninina fii sixaafihaa xeeryaheeda xeero dahab ka samaysan ama fido fa innahaa weelashaas lahum gaalaa leh fi dunyaa lahum gaale u sugnaatay fi dunyaa walanaa annagay noo ahaatay fil aakhirati muuminiinta ahlujannaha baa iskale aakhiro adduunkana kuwan gaaladaa baa iskaga tamashlaynaya addiibaaj marka waa noocu nafiisun waa nooc qaali ah oo min hiyaabilxariiri xariirta dharkeeda ah aaniyatunna jamcu inaa-in weel oo la jamciyey wey inaa baa la jamciyey meesha uu ku yidhi sixaafihaana ereygaan hadda aan meesha ka qabanayno ogow waa ereygii xadiidka lagugu soo sheegay erey erey meeshay ku jidhay horay baa ugu noqonaysaa markaasaa macnihiis ku kaakeenaya jamcu saxfatin weeyaan saxfaa la jamci wahiya alqasca waa xeerada lahum iyagaa leh waa maxay waa kuwee ay ay ilkufaar gaaladaa leh adduunka wayuqaasu cala alakli washurbi cunid iyo cabid waxaa looga qiyaastay hayruhumaa labadaa wixii ka soo haroo cunid iyo cabid hayrkooda oo min wujuuhil isticmaali isticmaalka noocyadiisoo dhan ah waaya wayashmalu wuxuu shamlinayaa altaxriimu xarimiddu wax in lagu cuno wax lagu cabo la diiday alrijaala wanisaaa rag iyo dumar midna looma ogola waaya wayajuusu waxaase bannaan isticmaalu gayrihimaa himaadu waa dahab iyo fido gayrkood isticmaalkood oo min alawaani weelasha kaloo qaaliga ah weelal kaloo qaaliga adduunka yaalla kuwa waa la isticmaali karaa weelasha kaloo min alawaani adaahirati weelasha daahirka ah lianna alasla asal waa alibaaxa asalku waa ibaaxa inay bannaanta maa lam yarid intuusan soo aroolin daliilu taxriima xarimid daliilkeed intaan daliil xarimaya imaanin ashyaadaas asalkoodu waa ibaaxa weeye waa in la ogol yahay oo la ibaaxeeyey waaya marka fasalkana waa muhiim meel kasta weel qaaliya iyo adduun baa yaalee maxaa la ogol yahay maxaanse la ogolayn waayahay weelashu waa waxaan cunnada iyo cabitaanada iyo lagu samaysanayo kuwaa dhir laga qoraa kuwaa nuxaasa waa kuwaa saaj ah kani wuxuu yidhi awil almuniyum almuniyum ba hadda waa la bartay waxaana almuniyumka la yihahdo waaye waa kuwa laga samaynaya almuniyum baa layihahda almuniyum waxaasoo dhan waa la isticmaali karaa waana la kaysan karaa kow xataa haddii lacaqaali ay marayaan haddaan kibir iyo faasheertan iyo istusus iyo xaraga ku jirin ee dembi ah weelasha laga sameeyey shay najaaso ah maada najaasaa gebigoodaaba najaaso ka samaysan lama isticmaali karo dahab iyo fido imow waxna laguma cuni karo waxna laguma cabi karo waaye si kalena waxa weeye wax looguma isticmaalayo weelashooda saxuun iyo koobaab iyo malqacdo iyo oo malaaciq bay yidhi malqacado iyo wa shawk waa baashaan dee waa waa fargeetadii ilaa sida qodaxday waxay leedahay waxa weeye far faray leedahay waxaas iyo weelasha kale oo dahab iyo fido ah qaacidadoodu waxa weeyaan hadday mar dahab iyo fidla ka samaysan yihiin lama kaysan karo guriga xataa laguma sharaxan karo lama dhigan karo xaaraam wey maxay qaacido ku qabsataa kullu maa xaruma isticmaaluh shay kastoo isticmaalkiisu xaaraan yahay xaruma iqtinaahu in la kaysadana waa xaaraan in la kaysadana waa xaaraam ilaa shay kayda kuu yaal marunbaa waxaa laga yaabaa inay danta kuu geysa inaad isticmaasho wixii xaaraan danta kuu kalifaysana waa xaaraam ayib masalo kale weelal aan dahab iyo fida ahayn waa la kaydsan karaa yaaquud marjaan iyo wixii la mid a kayd baa loo haysan karaa ayib meel weelka ka mid ahoo jabtay haddii xoogaa jaan yara la saaro kuwaa la diidanaaya waa la ogolyahay fidaaba la saara masaa'il baana ka imaanaysa kooxa dayib waayahay dahab iyo fido in lagu dharoobo weelku maaha laakiin waa lagu dushaa looga dhaashay waayo waa lagu dhaashay waaye haddii dab la saarana waxbaa ka soo imaanaya lama ogolo laakiin haddii midabkii keliya uu yahay midabkii fidada qalin fidada qalin baa la dhihi jiray waagi hore soo ma alfida qalin talweynu bihi waa iska banaanta marka midabkii keliya muuqda haba kama soo dhalaalaya gaalada weelashada ma la isticmaali karaa waa la isticmaali karaa laakiin waa in la iska dhaqaa xadiis baa ku soo arooray bukhaari warinayo ta dhaqdaan ku cunaa la yidhi haddaan la dhaqin mayaa waa karaahiyo haddaan ognahay inay najaaso leedahayna waaba xaaraan ha la iska dhaqo waayahay waxyaale iska qaalqaaliyo dahab iyo fida ahayn keed waa laga dhigan karaa weelashood ilig baa qofkii ka dhacay ilig dahaba ama fidaa muxuu samayn karaa ragga iyo dumarkii wax kale lama hayo ama waaba loo baahdo waay waa waa waa waa waa loo samaynaya waay fidadaasoo iligka ka dhigtay waa loo geliyey iyo wixii saas oo kale ah fasalkaasna waa muhiim halkaasaan kaga tagna faslun wasiwaaku kana cadaygaa laga hadlaya caday waxaa la yidhaahdaa waa mustaxabun waa mid la jeclaaday fii kulli xaalin mar kasta in la cadaydo waa habboonta waayahay xadiidkaas rawa nasaa-iyu rawa nasaa-iyu waayahay iyo wakayruh can caaishata radi allaahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi asiwaaku cadaygu madharatun dahirid buu u yahay lilfami afka mardaatun raaligelin buu u yahay lirabbi rabbiga xadiidka laftiisa warawaahu lbukhaariyu tacliiqan xadiidka isagoo mucalaqa waa wax musalaxa lagu bartee ayaa bukhaarina wariyey mucalaqaat lbukhaarigu ka mid yahay marka caday waa maxay wasiwaaku cadaygu alaalatu waa qalabka allati taasoo tudlaku bihaa lagu jiid jiido alasnaanu ilkaha caday iyo caddee caday maxaa la dhahaa waa waxa ilkaha la marmariyo wayudlaqu cala alficli marmarinta lafteeda qofka ficilka uu samaynayna waa lagu idlaaqaa wa taxsulu sunnatu sunnadu waxay ku xasilaysaa cadayashadu biisticmaali kulli khashinin shay kasta oo kakan isticmaalidiis oo yusiilu suulinaya alwasakha wasakda ilaa cadayga qalalan baaba fiicane oo adag waaya qofku dadku midka qoyan bay raadinayaan wacuudu laraak almacruuf araagga geedka la yidhaahdo laantiisa waa la iska yaqaanaaye almacruuf bisiwaag lagu yaqaan afdalo isagaa ugu fiican geeduhu ka isku mid maaha geedka alaraak cadayga la yidhaahdo laantiisa ugu fiican marka cadaygu waa sunna fii kulli xaalin ilaa bacda zawaali geeska suulka kabacdi mooyaane oo lisaa'im u ahaatay qofka soomanoo gelin dambe maraya lix saac qorax marka xagga uga suusho duhur zawaalka la gaaray qofkaasaa loo karaahiyeyse aimada qaarkood iyo madaahibta qaarkood oo madhabka imaam shaafici ka mid yahay walow imaam nawowsan isagu karaahiyadaas aysan ku bashee macnaha karaahiye la-aan uu qabo sida isagu doortay waa limaa rawaahu lbukhaariyu bukhaarigu wuxuu wariyey baa u daliilah lambarkaasuu ku wariyey wa musliman hadda waa bartay can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lla alay slam qaal lakhaluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa afka luunkiisa lon luunku waa maxay isbedelka yar ee ku jira ayaa adyabu wanaag badan cinda allahi ilaahay agtiisa min riixil miski miskiga urtiis wax la ursadana u udgoon waa miski wاlkhaluuf aan kuu fasira marka tagayuru raa'ixati اlfami afka raa'ixadiisa doorsoonkeeda wey ilaa qofkaani wax ma cunayno waa qof soomane gelinka dambey timaadaa inta badan walaa yaxsulu ma xasilo qaaliban inta badan khaluufkaasi lisaa'ima qofka soomana uma xasilo ilaa bacda zawaali mooyaane bacda zawaal markii la gaaro maalintii waisticmaalu siwaaka cadaga isticmaalkiisu yudhibuhu khaluufkiibuu tegsiinaya khaluufkiina waa waxa ammaananoo waxaa la rabay ilaahay agtiisa adya cind allahi min riixil miski weya inaan la taaban isticmaalkiis cadaygaana kaxaynaya culimadaasay qabaan wey walidaalika baa kuriha saa darteed baa loo kahday oo karaahiye u noqotay waa soonkii qofka wax ma gaarin waa laga fiican yaha wey culimaduna waxay leeyihin khaluufkaani wax macno weya weeya maba aha isbedelkan kuu muuqdo ee cadaygu kaxaynaya ma aha waayahay wahuwa cadaygu iyadoo markaas uu fiican yahay fii alaaثati mawaadica saddex meelood ashadu mid darnaan badan weeye istixbaaban sunanimada saddex meelood aad iyo aad baa cadayga loo sii adkay koow cinda tagayuri tagayuri اlfami afka doorsoonkiisa agtiisa afkii baa doorsoomay maxaa la doorsoomay min asmin aamus dheer iyo wakayrihi aamus waxaan hayn ama aamus qofka hadduu maanto dhan iska aamusnaado afku waa isbedelaya ama aamus waxaan ahayn buu la doorsoomay horta markaa cadig waa muhiim alsmu maxaa la dhahaa asukuutu dawiil waaye aamuska dheer baa la dhaha ama waxaa la dhahaa awtar kul akli washurb cunid iyo cabid hadii laga daayo afka usan waxaana cunin waxaana cabin qofka iska sooman ama qofka aan waxba qaadan afkiisu waa isbedelaya wakayruhu waaye meesha uu yihi maye min asmin wakayrihi wakayrihidaas aamuska waxa keyrkiisa waa maxay katacaadii dii raa'ixatin ur mid u saaxiiba qaadashadeed iyo isisiinteed urtaasoo karihatin xun shay qurmuun buu isticmaalay balaayadan la cabe oo waxyaalo qurun buu cabe qiic iyo wax kale iyo wax ur afka ku keenaya dee markaa deg dega ha u isticmaalo basal iyo toon iyo habo isticmaal cadagi deg deg ha u isticmaalo waayah mar waa markaa cinda takayurulfami min asmin wakayrihi marka labaadna waa cinda alqiyaami min annawmi hurdada marka laga soo istaago afku wuxuu u baahan yahay caday rawa lbukhaariyu wa muslimu wakayruhuma can xudayfata radia allahu canhu qaal kaana الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebigu waxaa idaa qaama min alleyli habeenka markuu xaggiisa istaago yashuusu faahu afkiisa mid ku jiidjiida bisiwaaki cadayga sharqanta lafteeda cadayga ka baxda maaragtay ilkaha marka la mariyo sharqan baa yashuusu u eg saas maarad ka yeersi cadayga ereyga laftiisi baa marka laga keenayba ya waayahay yashuusu bimacnaa yadlik nebiga ku daluugi jira oo ku jijiiri jira warawaa abu daawuud wakayruhu can caishata radi allahu canha ana nabiya salى allahu alayh wasalama kaana nebigu wuxua laa yarqudu midaan seexan min leylin walaa nahaarin hameen xaggi iyo maalin xaggeed oo fayastayqid uu soo baraarugo ilaa tasawaka waa cadayan jiray qabla an yatawadaa weysayso horteed intuusan weysaysan cadaygu ku bilaabi jira markii labaadna waa kaas marka saddexaadna waa cinda alqiyaami ila salaati salaada marka loo istaago agteeda oo haddeer adoo waxa weeyaan salaada u istaagay inaa cadaga saas ilkaha in yar u maris wakadalika waxaa la mida buu yihi cinda alwuduu xataa qofku markuu weysaysanayo inuu cadaydo waa limaa rawaahu lbukhaariyu wamuslimu wagayruhuma can abi hurayrata radia allahu can can اnabiyi salى اllahu alayh wasalama qaal nebigu wuxuu yihi lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddii aanan ka baqayn haddii lala yahay inaan dhibo calaa ummati ummadayda laamartum waxaan amri lahaa bisiwaaka cadaysho cinda kuli salaatin salaad kasta agteeda ummadaan ka baqaya inay dhib ku noqotee amar baan ku siin lahaa salaad kasta agteeda cadayda laakiin hadda amarkii haddii laga daayey sidii sunne iskaga ta waa amar waajiba maaha wa fii riwaayatin liaxmeda waayahay imaam axmed musnad weyn buu leeyahay isaguna wala amartuhum waxaan amri lahaa bisiwaaki cadayasho maca kulli wuduu'in wey weese kasta agteeda weesadiina wata ay la amartuhum amra iijaabin wey waajibin amarkeed ee ummaddan ka baqay inaan qof kasta haddii la dhaho markaa weysaysanaysa markaa salaa u taaganta cadayo waa kugu waajibe ummadda dee dhib bay ku noqon laha salaadii hadda la iska gelaya la iska weysaysanaya iyadoo aan la cadayan waa u bannaan tahay dadka laakiin hadda maxay arrintii noqotay sunni wahaadaa amarka iijaabka mar haddii laga daayey wahaadaa daliilul istixbaabi sunnanimada daliilkeedii weeye istixbaabka almu'akad la adkeeyey sunno adag oo adag baa meesha taalla marka weeyaan waa meelaha marka muhiimka iyaduna waayahay adayga haddii la cadaynayo sunnanimo in la niyeystaaba fiican waayahay meelahaas saddexdaana si gaara loo sheego salaaddu waxay doonto ha noqoto salaad faral iyo sunno iyo janaaso tow doona ha tukanayo in la isticmaalo cadaygiibaa habboon ayib qofkaas saa'imkaana bacda duhr la yihi waa karaahiyo karaahiyata tanziih weeye karaahiyata taxriim ah waa karaahiyo sahlan wey qoraxdu hadday dhacdana karaahiyadii dhammaatay ayib gacanta midigta cadayga in lagu qabsadaa fiican midigta afka ilkaha dhanka midig in laga bilaabaa fiican kabacdina bidix cadaygu waxaa fiican laftiisa in la yska dhaqo cadayga waa la iska dhaqaa caday meel iska saaranoo afka lalama galo waxaa yeelay waa liqatli اljaraafiim bakteriyada lalayn la dilaya allatii tatacalaqu bihi cadaygan ku dhegi kadha meesha iska yaalay waayo waxaaba fiican inta hore awal aa ku cadayto budada ahayd cadayga intii hore budada ahayd inaaba iska goys waaye allatii fii awalihi kula asbuuc asbuuc dhan haddaa intaan ku cadaynaysa hadda intaan inta iska goysid waa inta ka dambaysa kusii cadayato ma la fahmi ayib mafhuum waayahay qofkii waa cadaday dhiig baa ka yimid ciridka dee cadayga hala daahiriya marka ilaa dhiig baa agtaabtay wax kastoo adagoo fiican baa lagu cadayan karaa ayib fartaada un mooyaane fartaada hadde caday laguma tiriyo salaado badan qofku hadduu tukanaya salaad kasta inuu cadaydaa fiican qur-aanka marka la akhrinayo sunno weeye in la cadaydo ilkuhu hadday booroboorow yeeshaanoo isbedelaan in la cadaydo way habboonta waa sunni guriga haddii la gelayo iyo haddii la seexanayo in la cadaydaa fiican waaye qofka cadayga aada u qalafsanoo adag inuu ku cadaydo waa xaaraan qofka ciridka dhiig uu ka keenaya cadaygu qof baaba ilkihiisa ama ciridkiisu awoodiisu yar dhahay ama ilkaaba ugu jira ama wixii la mid a cadaygan adag waa dhibaa waa dhibaya markaas mar hadduu dhib u geysanayo wax dhib u geysanaya looma ogolo xaaraan wey waayo hadduu doono maro yara jaan yara wax yar oo soo gooyabuu ku cadayan karaa aayar saa u marmarin karaa ama maradiisa dacalkeeda maradiisa dacalkeeda uu saa ilkaha u marmarin karaa ilaa ilkihiisii ama ciridkiisii baa awood badan lahayn ayib maxaa yeelay salaadda hadda waxaa loogu cadaynaya qofkan ilaahay buu la hadlaya oo la munaajoonaya arkaanta cadayga mustaak waay waa qof baa cadayanayaa la yidhaha mustaaku bihi iyo mustaaku minhu iyo mustaaku fiihi waay cadaygu fawaa'id badan buu leeyahay nebigii baa lagu dayadanayaa calayh salatu wasalaam afkiibuu nadiifinayaa ilkihiibuu caddaynaya ciridkou adkaynaya fahmaduu ziyaadiyaa qofka naftu kasii dhacayso nafta inay haddiiba ka dhacdo u fududeeyaa dhibayso waayahay ilaahay buu raali gelinayaa ciridkuu wanaajinayaa ciradou dibdhigaa ajarkou badiyaa waaya wax badan buu sheegaya arrimahaas oo dhan ayaa cadigu leeyahay aada iyo aad buu u fawaa'id badan yahay marka cadaygiina waa kaas wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab